mudane cabdilaahi maxamed daahir cukusi oo ka jawaabayay su-aal ku saabsanayd musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga kulmiye waxa uu tilmaamay in madaxweynaha somalilan uu u sharaxan yahay jegada madaxweynenimada bismillahi raxmaan raxiim su-aashaada jawaabteedu waa cadaan waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo ah hogaamiyaheena qarankan ee maanta talada dalka gacanta ku haya waa asaasihii xisbiga kulmiye waxaanu xilkan qabtay afar sannadood ka hor xilligii la doortay oo shan sannadoodna waxaa ka dhiman hal sano iminka iyo doorashada soo socotana madaxweynuhu sida distoorka dalku uu qabo wuxuu xaq u leeyahay inuu madaxweynuhu xilka qaranka laba goor isu sharaxi karay madaxweynaha talada haya waa wax iska dabiiciya haddii uu yahay madaxweyne sida maanta siiraanya kalsoonida dadka u haysta kalsoonida dadkii haysta waxqabadkiisuna muuqdo dadkaa u baahan inuu talada sii hayo sidaa awgeed madaxweynuhu weligeed maydaan maqal meel uu ku yidhi anigu waan ka tanaasulay oo isma sharaxayo madaxweynuhu waa musharaxa soo socda ee xisbiga kulmiye ee talada dalka shanta sano ee ku xigta shantan marka ay dhammaato mudane cukuse waxaa kaloo uu sheegay in musharaxiinta kale ee jegadaasi isu soo taagaya ay xaq u leeyihiin inay isa soo sharaxaan
musharaxiinta kale ee iminka dhawaaqooda qaaran maqalay oo guddoomiyaha xisbigu ka mid yahay qaarkood kalena ay iman karaanba xaq bay u leeyihiin muwaadin kasta oo xisbiga kulmiyaha sida sharcigu qabo wuu issharraxi karayaa wuxuu isu sharaxi karayaa jagooyinka iyo xilalka qaranka ee fursadaha sharci ay banaynayaan oo dhan oo ay ka mid tahay ka madaxtinimada dalka laakiin waxaan idiin sheegayaa inta aanu ognahay dowlad ahaan madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo waa musharaxa shanta sannadood ee ku xigta dhammaadka xilligii doorashada oo iminka ay naga xigaan wasiirka wasaaradda warfaafinta oo ka hadlayay khudbad sannadeedkii madaxweynaha somalilan ka jeediyey labada aqal baarlamaan hortooda waxaa hadalladiisii ka mid ahaa adeerkamay tarjumaynin ninka yidhaahdaa waaqaca dalka ka jira wuxuu aflagaadeynayaa golaha uu ka mid yahay waayo madaxweynaha markii uu khudbadda dhammeeyey sacabka ay ku qaabileen ee ay ku sagooteeyeen xildhibaanada golaha waxa uu markhaati ka ahaa inay raalli gelisay khudbaddii uu madaxweynuhu ka jeediyey halkaa marka mid iyo laba iyo sunno khaalifi way jiri kar wasiirku waxa uu ka hadlay wafdi oday dhaqameedka ah ee ka yimid dhinaca dalka aynu jaarka nahay ee soomaaliya xilligana ku sugan caasimadda somalilan bismi illaahi raxmaan raxiim horta su-aasha hore ee qolada ka timi soomaaliya waa kontomeeye waxay ka socdaan shacabka shacabka soomaaliya ka socdaan waxay isugu jiraan madax dhaqameedyo iyo ganacsato iyo odayaal kale iyo waxgarad bay isugu jiraan laakiin socdaalkooda ujeedadoodu waxa weeye inay somalilan arkaan waxa ay qabsatay oo ay ku hambaliyeeyaan in ay somalilan wax ka bartaan wixii kale ee kasoo baxana madax dhaqameedyada dhigooda ah iyo odayaasha kale ee dhigoodaaba way arkayaan maantaba qadada ugu horeysa waxa u sameeyey casuumeyna salaadiinta somalilan oo isu dhan laakiin kolley inta badan waxay noqonaysaa waxay naga baranayaan ee ugu muhiimsan inay noqoto sida nabadda loo sugo iyo sida somalilaannimada loo ilaashado marka iyaguna waxay ilaashan doonaan soomaaliya innaguna waxaynu ilaashan doonaa teenna sida qarannimada loo dhisana way naga baran doonaan mudane cabdilaahi maxamed daahir cuguse waxa uu tallaabo muhiim u ah qarankan ku tilmaamay socdaalka wasiirka caafimaadka doctor salebaan ciise axmed xagle toosiye ku jooga magaalada buuqoodle iyo mashaariicda horumarineed ee uu halkaasi ka wado
xagle toosiye wasiirka caafimaadku waa wasiir muhiima waa wasiir qaranka somalilan howl ugu maqan hawshaa uu ugu maqan yahay dadkiisu ugu maqan yahay dalkeenu ugu maqan yahay dalka ugu maqan yahay waxa weeye dalkeena somalilan iyo dadkiisuba way ku midaysan yihiin in aynu suganno amniga iyo nabadgelyada inaynu qarannimada somalilan karaanoo buuhoodlaa ay ka mid tahay inaynu xasilooni iyo nabadgelyo iyo dhiig iyadoonu ku daadanin ay dadku caqligooda loo caqli celiyo oo dabadeetana horumarku inuu ka wanaagsan yahay dib u dhaca inay horumar la-aantu khatar ku tahay nolosha inay deganaansho la-aantu noloshooda khatar ku tahay inuu fahamsiiyo